qiimo dhac xoog leh ayaa la soo gudboonaaday lacagta birta etoobiya labadii bilood ee lasoo dhaafay waa marka la fiiriyey qiimaha sarifka dollarka maraykanka arrintan ayaa keentay sicir baran aan caadi ahayn oo laga dareemay suuqyada waaweyn ee magaalooyinka gobolka sida wajaale iyo jigjiga warbixintan waxaa magaalada jigjiga soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan kaataa siciir bararka ka jira deegaanka soomaalida ayaa muddooyinkii u dambeeyey cabasho ka muujinaya bulshada deegaanka maadaama nolosha bulshada meesha keliya ay ku tiirsan yihiin ay tahay magaalada toogwajaale oo ah goobta deegaanka ay uga yimaadaan cunnooyinka inta badan laga isticmaalo deegaanka haddaba magaalada wajaale ayaa waxay tahay magaalo ganacsiyeed kulmisa bulshada dalka etoobiya iyo somalilan waxaana inta badan lacagta wax lagu iibsada ay tahay lacagta qalaad ee dollarka waxaana hal mar uu sarakac ku yimid wax ka yar muddo laba bilood ah lacagta dollarka taasoo keentay in lacagta birta etoobiya uu ku yimaado hoos u dhac weyn kadib markii hal mar uu isku taagay maalintii shalay ahayd boqolka dollar sideed kun iyo laba boqol oo bir taasina ay saameyn ku yeelatay nolosha bulshada deegaanka waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga oo ka warramaya saameynta arrintan ay ku yeelatay run ahaantii kaa shacab ahaan wallaahi noloshii aad bay u adag tahay wax walba wuu isbedelay laba bilood wax ka yar ay nolosha gibigeedu isku bedashay iyadoo marka hore dadku ay la soo daalaadhacayeen sixir barar ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan runtii waxaa sababay lacagtan qalaad ee dollarka loo yaqaano oo aan lahayn limit aan xaddi u gaar ah islamarkaana maalinba maalinta kadambisha isi sii laba jibaaraysa shalay ahaan waxaad arkaysay in guud ahaan albaabada ay u laabnaayeen meherada ganacsiga magaalada wajaale magaala xudeedka wajaale kadib markii shacabka awoodi waayeen inay wax iibsadaan waayo shay walbo ay rabaan inay iibsadaan bil ka hor iyo maanta difference baa usudhexeeya oo farqi weyn ba udhexey farqigaas oo ah in shalay uu dollarku markuu bil ka hor ahaa lix kun iyo dhowr boqol uu isla bil kadib ama laba bilood kadib uu noqdo siddeed kun oo bir siddeed kun oo bir boqol dollar siddeed kun laba boqol oo bir dee waa lacag aad u badan qofkii markaa rabay inuu wax iibsaday ee ugu yaraan watay saddex boqol oo dollar oo lacagah dee lacag yar bay u noqonaysaa ninkii waxama iibsan karayo marka dhibaatadii waxay noqotay inay nolosha bulshada dad masaakiina jiraan dowladda waxaan usoo jeedin lahaa in ay wax ka qabato tallaabooyin degdega ay ka qaado in hoos la eego dadka masaakiinta hoosa la eego
suuqa wax ka helaysay iyo dabaqad dadka ku daba noolayd bay ahayd siiba labadii dabaqadood ee horsoose dadka way ka baxeen meesha dabaqadii ganacsilayda inbaa maanta ka nool marka kala eego marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad waxaan uga xumahay waxaan cabasho u dirsanaynaa dowladda deegaanka soomaalida oo ugu horeeya mustafa maxamed cumar inuu masaakiinta shacabka uu dhaartay uu mas-uulka u qaaday inuu hoos u eego oo dadkan habeenkii afartanka baabur intay soo gashadaan say rabaanan hortii ay uga iibinayaan dadka inuu ganacsatada way u sameeyo uu guddi u sameeyo xafiiska ganacsatada waxaan leeyahay waad gabteen shaqadiinnii xafiiska informantiga halka ilaalinta deegaanka waxaan leeyahay waad gabteen shaqadiinnii dhuxushii dalka ka soo baxaysa baa ku riyaal maraysa marka waa in waxaan leeyahay sixir bararka dowladda shacabka haas habeegto dhanka kale si arrimahan sixir bararka wax looga qabto mas-uuliyiinta dowladda deegaanka soomaalida ayaa kulan deg dega la qaatay mas-uuliyiinta bangiyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka howlgala deegaanka iyadoo ujeeddada kulankan degdega ah ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa korarka ku yimid sarifka lacagta qalaad ee dollarka ah islamarkaana wax looga qabto arrimaha sixir bararka haddaba kulankan markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida doctor xuseen xaashi qaasim oo sharaxay waxyaabaha sababay sarukaca maciishada
sixir bararka waxyaaba badan baa keena waxyaabahaas qaarkood waa waxyaaba aynu heer dalwax kaga qaban karno qaarna waa waxyaabaha heer deegaan aynu ka qaban karno waxyaabaha qaarkoodna waa wax ku xidhan maciishada qaaliyowday ee dunida dunida maciishadeeda waxaa qaaliyeeyey cudurka covidku markuu dhacay caabuqaasi dhacay warshado badan baa xidhmay transportationka markabyadii cuntada keenayay baa qaaliyoobay tusaale ahaan containerkii afarta kun ee dollar lagu keenayay jeyne ka imanayay maanta waxaa lagu qiyaasaa inuu maraya labaiy toban kun oo dollar taas waxay kordhisay maciishadii qiimihii maciishada ayay kordhisay waxsoosaarkiina wuu yaraaday meelo badan wadamada qaarkood waxay xajisanayaan waxsoosaarkii ay soo saarayeen meeshii ay ka suuqiyin lahaayeen waxyaaba badan oo dadkeena ay isticmaalaan ayay xajisanayaan waxyaabahaas oo wax la xidhiidha maciishada adduunka oo kor u kacday iyo qiimaha shidaalka laftiisa oo isna kor u kacay oo saameyn ku leh transportationkii iyo raashinkii iyo waxyaabihii daruurigaha ka imanaya adduunka isaga gooshay taas waa wax marka adduunka aan la qabno xalkeeduna waa in aadan ku tiirsanan adduunkae aad wax soo saarata weeyaan sidoo kale wasiirka ayaa sheegay gabagabadii kulankan inay soo saareen go-aamo lagu xakamaynayo sixir bararka jira waxyaabaha dowladda dhexe aan kala hadlin waxaa ka mid ah in wax laga qabto ganacsatada deegaankeenna sidii ay ku heli lahayd dollar heer deegaan marka annagu waxaan ka qaban karno wuxuu ku kooban yahay in lacagta birta ah inayna xadka ka bixin inaan inaan ka shaqayno iyadoo jooniyo lagu wado inayna xadka ka bixin inaan ka shaqayno hay-adihii amniga oo shir ka qayb qaatay waxaa lagu amray taas inay sameeyaan oo wixii lacag ee bir ah ee ka baxaya si sharci darro uga baxaya deegaanka in xuduudihiis oo dhan la xidho oo lacagtaas sharci darrada ku baxaysa la kontaroolo taas amar ay qabaan weeyaan waxaa kale oo tallaabooyin oo aan qaadaynaa in dad jira inay bumbuuniyaan lacagaha sarifka oo speculatories kuwa la yidhaahda oo dilaaliin ah oo dhankan wajaale jooga in iyagana tallaabada sharciga ah laga qaado hadduu ila yidhaahda waxaa kale oo iyadana aan awaamiir kusoo rognay in bangiyadu ay la socdaan in si sharci darro ah lacaga aan laisugu wareejin taas waxay keenaysaa in lacagta taalla suuqa ee birtu inay badato marka lacagta birtu ee suuqa taalla ay badatana dadkii doolarka rabay ayaa badanaya doolarkii markaa cirka ayuu gelayaa oo kor ayuu kacayaa taasna waa ta saamaynaysaa maciishada daruuriga ah ee deegaankeena soo gasha wey marka waxaan annagu hadda qaadanay in tallaabooyinka heer deegaanada gudboon aanu si deg deg a u fulino xamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga